ururka dhalinyarada degmada beedhabo ayaa deeq ciid ah u qaybiyey caruurta baayaha gaarka qaba iyo caruurta agoonta ah ee ku nool xeriyooyinka barakacyaasha ee magaalada baydhabo waxaa ka qayb galay munaasabadda lagu qaybinaya deeqda dharka mas-uuliyiin ka tirsan ururka dhalinyarada degmada baydhabo iyo madax ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya duceysane daacad guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada baydhabo ayaa ka warbixiya deeqda way farxad weynin ah ahaa ciidishanaad ani una siinsiina ama maylaraay farxadda oo ciidsiinta siin kula qayb qaadana run ahaantii wal oo ilaahay linka mahadnagu ilaahay awooddaas iyo caafimaadkaas iyo nabadaas una walaalnyo waan inka gurmudnana si yaa yaa ka mahadsan taaniyan wal in mahadnagaanaha ganacsatada degmada baydhabo ka sugan qof walba wali usahano deersay karaanshay haayeen oo ilana ciidanka ma hasanta haddii ganacsatada magaalada baydhabo haado fanadee intan umad eedher ciid ma deersay fana ciid walba ma ila raa isuyo sawbanga ilaahay ku soka yoona ciidanka ma hadnagaan dhammaantiin way siin rajeeyahay marka farxad si hordhacayna wala siin kadaraayaha ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr way rajeeyanaha nin dhammaanteen kuwada ciidnan nabad iyo caafimaad iyo horumar insha allah qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda lagu qaybinaya deeqda dharka ayaa bogaadiyey ururka dhalinyarada degmada baydhabo saaxiibkay ducaysana oo mar walbaba dhabar adeegahay iid walba koley intaas iidood haddana tumansanay ka badganin dhikanta deegaanadana dadka walaalo hatuuse dhallinyaradan juudi badan ka biyeno suusaada sheegow gaabab yar iyo walaal jara laakiin idikooreyta iidyaraysa anag maleeho ilaa afar boqol dadku dhawaada la siiy haddana boqolo la siiya alxamdulilah mahad ilaahaska leh laakiin la fahmayey kala shaqeeyey malarahay arrintaan la hirgeliyona ma hasinin maadaama la ciidsii ciyaal yaryar iyo curyaamin iyo hildhoolayaal oo laku yaabo ina iidi fadna ina sababtin iyo ka ciidaan geeg iyo ka faraxasiyin oo barye iid abta maylana ahaa ma hasintiin may aragahaynaaha ini oo dad boqolka dhow oo iniska jara bulshada linkasao baahyaha gaarka qabaan inay geeka ciid iyo aqab shishal duuban ay haysadaan marka maylanaha ciide farxadka ciide dowladdii iyo dhallinyaradii iyo bulshada isan ka noolinna dareema hayta baahdo isan ka noolin waana si hadba xaal aylaasiinka adeegi doona mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda dharka ayaa u mahadceliyey ururka dhalinyarada ee degmada baydhabo ma horta intoonku mahadnagaana laakiin guddoomiya ducaysanay dherhaan mahadnagaana dadkii walaalinha abaabulay oo an kahay inta masaakiga inay wala helaan oo ka talagalay laan fikrad eed an fayda oo waana ka dayasho mudan suubiyo maxaad nagwiinaya hortagnagaana ilaahay isuuna garabshii gala wal badanoo kheyr qabana ilaahay sii deeqdan loo qeybiyey caruurta baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa aqoonta ah ee ku nool xeryooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo ayaa waxa ay ku soo aaday xilli baahi weyn ay u qabeen dharka ciidda